goobaha ay banneeyeen waxaa ka mid ah xarunta baarlamaanka hirshabelle xarunta madaxtooyada iyo saldhiggii ugu weynaa ee xaafadda horseed ee magaalada jowhar waxaana kala wareegay ciidamada dowladda soomaaliya goobta xil wareejinta ayaa waxaa ku wada sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada admis militariga soomaaliya iyo xubno ka socday madaxtooyada hirshabelle jenaraal ibraahim yuusuf nuur taliyaha ciidamada militariga soomaaliya ee gobolka shabeellaha dhexe oo kala wareega mas-uuliyadda ciidanka admis ayaa waxa uu sheegay in ciidamada soomaaliya ay ku filan yihiin xaqiijinta amniga xarumaha ay la wareegeen waxaan kalan aday doonnaa xeryihii aan kala wareegnay oo saddex xere ahay oo ka koobnay baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo xerada weyneed aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa xilliga ay soo martay iyo inta ay na soo gaarsiiyeen oo ay nala soo jireen ciidamada qalabka sida ilaa heerkaas in ay la wareegaan gaaraanna shaqooyinkaasi ay soo qabteen iyagana aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaan gaari doonaa mar dhow in aan soo gabagabayno shaqada amni ee soomaaliya ka socota kadibna innaga iyo saaxiibadeena ciidanka burundi aan dalaal kale nabad ilaalin u aadwasiirka maaliyadda hirshabelle cabdiraxiin ciise cadow ayaa isna waxa uu u mahad celiyey ciidanka burundi kaalintii ay ka qaateen amniga deegaanadii ay kaga sugnaayeen hirshabelle waxaana uu sheegay in ka maamul ahaan ay amniga guud ee deegaanka kala shaqaynayaan ciidamada dowladda ee la wareegay saldhigyadii ay ka baxeen admis
ayadoo maanta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay la wareegayaan mas-uuliyadda amniga deegaanadooda iyo dowladoodii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waana ugu hambalyaynanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed haddaan nahay dowladda hirshabeelle waxaan gacan ka geysan doonnaa in ciidamada la wareegaya xarumahan ee kala duwan inaan qarab aan siino oo aan gacan ka siino sidii amniga ay u sugi lahaayeen sidoo kale ciidamadeena amniga booliska iyo daraawiishta iyo ciidamadeena kala duwanna ayaguna waxay u diyaarsan yihiin inay ka qayb qaataan amniga oo goobaha ay ka baxeen ciidamada amisom admis iyo dhammaan amniga inay gacan ka geystaan diyaar u yihiin ugu dambayn waxaan leeyahay ciidamada burundi ee halkaan ka baxaya nabad ku taga dalkiinnii iyo dadkiinnii nabad ugu taga waxaanan idinkaga mahad celinaynaa qalbiga dhiigga aad bixiseen iyo wakhtiga aad bixiseen ma hilmaami doonno abaalkaasna agteennu yaalla qorshaha bixitaanka ciidanka admis waxaa walaac ka muujiyey islamarkaana khatar amni u arka waddamada dariska iyagoo aaminsan in al-shabaab ay u noqon karto fursad ay mar kale dib ugu soo rogaal celiyaan cabdisalaan cabdulaahi angola waa falanqeeyo dhanka amniga waxa uu sharaxayaa aragtidiisa iyo walaaca waddamada dariska ciidanka soomaaliya joogo way ku filan yihiin qabaa'ilaha ku filnaaday ciidanka soomaaliyana way kasii daran yihiin dowladaha jaarkaane waa ku mahadsan yihiin waxa ay qabteen abaaldhaan kuma noqonayno laakiin inay hadda ay yidhaahdaan kuma filno anaga haday aan ka tagno sida afghanistaan oo kaleta inay noqoto ayaan ka baqaynaa taas waxa waaye dana qaasa waaye waa laga yaabaa inuu ku raaco qof oo musharaxa maadaama hadda dalka uu geli rabo ee doorasho geli rabo waa suuragal inuu qof oo musharax oo kaleeto inuu ra'yigaas oo kaleeto isaga raaco isaga oo musharaxnimadiisa macnaha ka dhiganayo cod ka dhiganayo ma kaga raadinayo for example hadda dagaaladii hadda dhaco oo kaleeto admis meel ay weerar ay ku qaaday oo ama ay macawisle ay raaceen oo dad ay kula weerareen ama ma jirin solo keliya waxay waardiinayeen macnaha meelaha madaxda joogto kale ayay waardiinayeen ma dhihi kari hadda sida hadda amis ay wax u maamulayeen ama wax u waardiinayeen ayaa macnaha ciidanka dowladda ay u samayn karaan aniga taas xoogaa yar ma dhihi kari yas ma dhihi kari ciidamada admis ayaa weli gacanta ku hayay qaar ka mid ah xarumaha dowladda ee maamul goboleedka hirshabelle oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha dad badan ayaa aaminsan bixitaankooda in uu ka abuurmi karo firaaq dhanka amniga ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne